الحمد لله حمدا حمدا والشكر له شكرا شكرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل ولا ليال وبرنامج waa barnaamijyadeennii aynu runtii mid isku wacdiyeynay aynu isku wacyigelineynay marba xaaladaha soo kordha walaalayaal adduunka waxaa ku socda imtixaan weliba xanuun ah ilaahayna jala jalaaluhu qur-aankiisa wuxu uhi walanabluwannakum bishayin min alkhawfi wاljuuci wanaqsin min alamwaali waاlanfusi waاthamaraat wabashir الsaabiriin waa la isimtixaamaya nimcada waa laysku imtixaamaya sida oo kale dhibtana waa laysku imtixaamaya cabsi hadday timaado waa laysku imtixaamaya gaajo hadday timaado waa laysku imtixaamaya nuqsaan iyo hoosu dhac xagga maalka iyo dhaqaalaha haddii ay timaado waa laysku imtixaamaya haddii nafta nuqsaani ku timaado waaba xanuunadanoo kale waa laysku imtixaamaya midhahana iyo beerahana waa laysku imtixaama mararka qaarkood oo iyagana nuqsaan ayaa ku dhacda laakiin ilaahay wuxu uhi wabashir الsaabiriin waa imtixaana kuwa ku sabra u bushaare walaalayaal waxaynu ognahay caalamu dib marka ay culimmada caafimaadku hadlayaan qaacidooyinkooda waxaa ka mid a xanuunka ayaa ka horeeya dawada ama isdaweynta ka hortagga ayaa isna ka horeeya xanuunka saa darteed waxay yidhaahdaan alwiqaayatu khayru min alcilaaj ka hortagga iyo is-ilaalinta iyo taxadir in la qaato ayaa dawada dambe ka wanaagsan oo ka khayr badan bay yidhaahdaan waxay kaloo yidhaahdaan dirhamu wiqaaya shilin iyo dirham shay waxaan badnayn oo qiimaa oo kharasha oo lacaga oo laakiin ah isdifaacid iyo ka hortag iyo is-ilaalin iyo taxadir ayaa ka khayr badan boqolaal kun iyo boqolaal xoolo xadaafa oo dawo la geliyo islaamkuna taa runtii horena waynu soo sheegnay jimcayaal hore waynu soo sheegnay waxay islaamkuna waynugu dhiiriyey saa darteed walaalayaal islaamku wuxuu u yimid inuu nafta ilaaliyo inuu maalka ilaaliyo inuu caqliga ilaaliyo inuu qofka cirdigiisa iyo sharaftiisa ilaaliyo iyo ta ugu horayso oo ka wada horaysa inuu diinta ilaaliyo saa darteed waxa ugu ilaalin badan nafta waxaa ugu ilaalin badan islaamka ilahi baa hi walaa taqtuluu anfusakum walaa tulquu biaydiikum ila tahluka sidaa darteed walaalayaal waxaynala gudboon oo marka arrimahan oo kale aynu aragno inala gudboon koow in yaqiintu inoo korodho inaynu ilaahay ku kalsoonaano waxaan alla qadarinay inaanay inagu dhacayn wixii alla qadarina cidna inaanay kaa baajinin arrintaas waa muhiim gaal iyo muslimtaasay ku kala tegeen aliimaan macnihiisuna waa sida waxaana iimaanka ka sii madaa aliimaanu biاlqadaa'i wاlqadar inaad rumayso lixda arkaanuliimaanku ka mid yahay taasi waa qodob ay tahay muhiim waxaad kaloo ogaataa oo run ah qodobka labaad oo ah in adduunyadan laysku imtixaamayo oo imtixaan ay tahay imtixaankaana ummadda la kala saaraya qodobka kale ee meesha ku jiraa waxa weeye in diintu ina fartay digtoonida iyo asbaabtii lala iman lahaa ee marba arrinkaa jira loola iman lahaa ee lagaga waxa wey looga diyaar garoobi lahaa inay diintu ina fartay xanuunada oo kale maxaa ka mid a waxa kow ka ah inagu ummad islaama markaynu nahay inaynu ilaahay barino waa sababta koowaad ilaahay bari ilaahay baa xanuunkana keenay caafimaadkana ilaahay baa haya alla bari وqاla رbكm اdcuunii اsتجib لkm إna اladiina ysتakbiruuna can cibaadati sayadkhuluuna جahanama daakhiriin waxaa asbaabta ka mid ah in aynu culimo cid waliba waxay leedahay cid waliba waxay leedahay barnaamijka ay ku jirto khubradeeda ka warramaysa haddii masaa'il diiniya imaka qofku uu doono in loo sharxo culimadu u tegaya haddii uu u baahdo arrimaha beeraha khabiirkii beeraha ku soo takhasusay baa loo tegaya haddii arrimaha caafimaadka laga hadlayana khubaradii caafimaadka loo tegaya marba halkaa la joogana waxaa laga qaadanayaa khibradda dadka maanta weliba inagu dad muslimiina oo khubaro ah oo cilmigii ku takhasusay ayaynu fahmayna wax caalamku wadaagana wuu jira innagoo ilaahay rumaynay inagoo asbaabtii la imanayna inaga oo dadaalayna inaga oo ducaysanayna inagoo wixii sharcigu ina faray la imanayna khibraddana waan qaadanayna walaalayaal intaa haddii aan runtii inaynu arrimaha dadaal la nimaadno oo aynu dadaallo oonay diintuna inoo diidayn aynu sheegnay waxaa ka mid a arrimaha ugu muhiimsan qodobada inaan nadaafadda ilaalino iminka saabuun iyo biyo ku maydha faraxasha baa la yidhi innaga islaamku isnadiifiya gebigeenna mar walba weysadeennu waa nadiif oo cadayashadeennu waa nadiif oo jidhkeennu maydhaynaa waa nadiif oo masaajidada iyo meelaha laysugu imanayay iyo maxaafisha nadiifiya baa layna yidhi oo dariiqa nadiifiya baa layna yidhi ma aha maanta weligeen nadiifiya islaamkaa ka warramay nadaafadda inaynu ilaanaa waa waajib laakiin nadaafadeennu way hoosaysaa nadaafadeennu way hoosaysaa nadaafadda aan ku wada dadaalo hadday tahay jaar hadday tahay suuq hadday tahay meelo la isugu imanayo waaweyn taana aan ku dadaalo wax muhiima walaalayaal oon qodob ka dhigi lahaa iyadana runtii waxaa jira in marka howlahan oo kale la maqlo in ummaddu sas ay qaado inagu sasi mayno muslimiin baynu nahy wixii alla qadarana waynu ku kalsoonnay waxaa ka dhasho dabadeedna dadku inay sas qaadaan oo xataa aad arkayso naxariistii in ummaddii ay ka guurayso dadka qaar oo xoolihii inta la ururiyo meelo la kala dhigto in lagu qaaliyaynayo masaakiintii iyadoo wax imaka dhacay aysan jirin faanshi la-aanna aanay jirin shidaa la-aanna aanay jirin dawo la-aanna aanay jirin in ummaddu ay runtii naxariistii ay guurayso diinta islaamku waxay ina fartay walaalayaal in laysu naxariisto kuwa lagu qaaliyaynaya raashinka waa kuwe waa masaakiintii yaryaray hal tunsaruuna wa tursaquuna ila biducafaa'ikum nebiguna wuxuu yihi xadiidkii saxiixa bukhaari iyo muslim miyaa laydinku gargaarayaa oo laydinku arsaaqayaa ducafadiinna iyo kuwiina itaalka daran sababtooda mooyaane kaa aad imaka aan waxba haysan ee miskiinka yaa allah markuu yidhaahdo waa ka ilahay ducadiisa aqbalaya waa laysku dhex jiraa in laysu naxariisto ayaa muhiima walidaalika qur'aanka kariimka ahi waxa uu inoo sheegay xaaladaha qaar innaga imika wax allo wax jiraa ma jirto dad un baa wax kiciya laakiin sideedaba ummadda in loo naxariisto oo masaakiinta loo naxariisto oo agoonta loo naxariisto oo kabaahan loo naxariisto oo miskiinka loo naxariisto diinta ayna fartay falaqtaxama alcaqaba wama adraaka ma alcaqaba faku raqaba aw icaamun fii yowmin dii masqaba yatiiman da maqraba aw miskiina da matraba uma kana min aladiina aamanuu watawaasaw biاlsabri watawaasaw biاlmarxama in laysu naxariisto ayaa muhiima oo miskiinka loo naxariisto oo jiirta lagaga gudbo caqabadaha waaweyn iyo buurta jahanama iyo waxa weeye mashaakilaadka dambe caqabada tafaasiir badan baa lagu fasiraayay waxa lagaga gudbayo waxaa ka mid a isu naxariisada weliba isquudinta iyo waxisasiinta weli masaakiinta iyo agoonka iyo ka baahan iyo ka gaajaysan la siiyo taana runtii waxaan fari lahaa oo dardaaran ah inaan waxna la qaalin tujaartii waaweyneed waa kuwii shalay hadlayey wax raashina oo runtii gabaabsiyeyna ma jiro wax laga cabsanayaana ma jirto waxa qaladku ka yimid dadkii tafaariqayaashahaa ayaa wax qaaliyaynaya ilmaha yar iyo hooyada iyo miskiinka aan ilaalin xaalad abuurnaya inaan samaynin shilinka aad maanta ummadda ku kicisaana ciqaab iyo cadaabba kugu noqon doona ka ilaali waxba ka faaidi mayse miskiin yar oo aan waxba haysan taasna waa qodob ugu dambayn walaalayaal jimco dhoweyd waxaan ka warramay runtii xanuunkan tilmaamaha ugu waaweyn uu leeyahay waxaa ka mid a laysma taabtaan laysma taabanayo ayaan idhi runtii dadku sidii aan u fasiray aqlabkoodu saasay u wada fahmeen laamisaas marka laamisaas laamisaasa laysma taabanayo qisadii waxaan soo qaatay inkastoo muxaada aan ahayn khudbaddaba aan ahayn waxaan soo qaatay qisadii nebiyullaahi yuusuf nebiyullaahi muuse iyo dhex martay allahuma salli calaa muxamed iyo ninkii la odhan jiray saamiri ee suuratu taha ilaahay ku sheegay qaala famaa khatbuka ya saamiri qaala basurtu bima lam yabsuruu bihi faqabadtu qabdة min ahari الrasuuli fanabadtuha wakadalika sawalat lii nafsii qaala fadhab faina laka fi اlxayaati an taquula laa misaas dadku sidii aan anigu u jeeday in kastoy koobnayd ayay u fahmeen bimacnaa beri baa waxa soo maray caalamka oo qur'aanku sheegay nin yidhi oo la faray oo ilaahay ku ganaaxay oo nebiyullaahi muuse ku dhawaaqay laa misaas laysma taabto laa amasu walaa umasu anna taaban maayo cid cidina i taaban mayso saasaan dee u sheegay marka dadkuna sidaasubay u fahmeen waayo anigana runtii ma culimo kale oo dee marka lagaba tago caalamka kale culimo magaca soomaaliga iyo luqadda soomaaliga kuwaasoo culimadii soomaaliyad ahayd ayaaban dareemay iyaguna inay laamisaa sa tacbiir kaa cabireen marka dadku boqolkiiba sagaashan alxamdulilah inay sidii aan anigu u jeeday u fahmeen laakiin dadka qaarkood baa fahamkii ka yara qaldamay qaar waxay sheekhu wuxuu yidhi conora virus dawadiisii baan qur-aanka ka helay de maan odhan de conoravirus magaciisu ma cusubiye qaarna waxay yidhaahdeen sheekhu wuxuu yidhi conora virus oo ku qoran magacaa conora conora virus ayaa qur-aanka aan ka dhex helayba conora laftigiisii baa ku qoranba qur-aanka aniguna runtii de waxaan ka hadlayay ilen fahamka in laisla fahmaa la doonaya marka qadiyad qur-aan lasoo qaadayo ujeedda kaasi wuxuu ninkaasi lahaa laysma taabtaan buu lahaa ninkaasi laysma taabanayo ayuu lahaa laa amasu walaa umasu cid taaban maayo cidina ay taaban mayso waa tafaasiirtu siday u fasireen tafaasiirta qaarkood waxay ku fasirayaan laa yukhaalid laa yukhaalidaka laa yukhaalidaka axad cid kuma kuma soo dhowaan karto oo kuma adiga kuma dhexgeli karto adiguna cid ma dhexgeli kartid qaarkood waxay yidhaahdaan waxaa lagu yidhi ummadda waa lagaa dhex saaray nebiyullaahi muusa leh markaa adaa odhanaya waryaaraheen ciqaab baa yacni igu dhacaye aniguna cid taaban maayo cidina ay taaban mayso waa ganaax culimmada qaarkood way kasii hahadlaan tafaasiirtu aad bay uga hadlaan qaar baa yidhaahda ciddii taabataana way xanuunsanaysay xumad baa qabanaysay ciddii uu taabtana xumad baa qabanaysay wallahu aclam inagu sirtaynu u jeednay waxay ahayd taabashadaa imaka caalamkii wareerisay mar ninkii saamirina in ganaaxaasi ku dhacay inagu intaynu sheegayna intaas ahayd marka alxamdulilah dad badani way fahmin sirti wixii aan u jeeday dadka qaarna waxaa laga yaabaa inaynay aad ii fahmin sidaan uga jeeday sidaasay ahayd conoravirus conoravirus buu sheikhu dawadiisii helayna kuma jirto ama ma ma hayana allahuma salli calaa muxamed iyo arrimo kaleoo fahmo kale waana laga yaabaa dhallinyarta qaar imanka inay iskaga ciyaarayaanoo masaa'il badan ay dadka iska weydiinayaan waaba laga yaabaa inagu sharciga islaamka unbaa inoo sharciya kitaabkaa inoo sharciya hadduu caalim yahay iyo haddaanu caalim ahayn haddii hadal uu si loo fahmo oonu ahayn sida diintaynu u celinayna saasaa ilaahay yidhi saasaa loo fasiray inagu u celinayna marka haddii dadka qaar qalada ay ka fahmeen sidaa uma jeedin anu taabashadan ka hadlaya laamisaas baaban ilaahow laamisaaska naga hay baan lahaa malaa laamisaaskaan ii fahmina ilaahow cudurkan la leeyahay imaka laysma taabanayo allahay ou naga badbaadi baan lahaa anugu anu saasaan odhaya laamisaaska ilaahu naga badbaadi laamisaaska ilaahu naga badbaadi allah yacni laysma taabtaan kuma taaban iyo hay taaban oo dee imika jira in lagihii laysku salaamayo lagihii baa laysku salaamaya waxaan arkayay qaar halkaa isku sala xusulladana isku salaamayayna waan arkayay oo xataa ay dhacday dadkii inay kala fogaadaan oo masaajidadii aad arkaysa meelaha qaarkood qofba meel ku tukanaya laysma taabtaankaa marka anigu sidaan u jeeday sidaasay ahay dee qur'aankana markaa wax markaad sawir bixinayso haddii qur-aanka sawir sawirkii la mida uu jiro dee saasaa tusaale uga soo qaadanaysaa uma saluu wsalimuu calى rasuuli اllahi salى اllahu عalayh waslm imtiثaala liqowli اllahi tabaaraka watacaala in allaha wamalaa'ikatahu yusaluuna calى الnabiy ya ayuha اladiina aamanuu saluu عalayhi wsalimuu tasliima allahuma sali عlى muxamed wعalى ali muxamed kama salayta عlى ibrahima wعlى ali ibrahima inaka xamiidu majiid allahuma barik عlى muxamed wعlى ali muxamed kama baaragta عlى ibrahima wعlى ali ibrahima inaka xamiidu majiid warda allahuma can khulafaaءi اlأrbaca abi bakri wcumar وcثmaana wcaliي wcan saa'ir الصaxaaba wman tabicahum bإxsani ilى yوم الدين وعنا معهم بفضلك ومنك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين والنفس كرب المكروبين واغض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأقربائنا ولأصدقائنا ولجارنا ولأحبابنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم برحمتك يا أرحم الراحمين انت ولا لي فريمين صفرتي ee qaarkood dhiigkar ku dhuftay reerahoodii qaarkood xanuunna sheeganayaan qaarkood dhibkala sheeganayaan qaarkoodba waxyaabo kala duwanayna soo fartay ilaahw dhibta ka wada dulqaad ilaahw faraj sariica sii ilaahw annagana dhib oo dhan ilaahw naga du ilaahw xanuunadaa naga badbaadi ilaahw naga badbaadi ilaahw ilaahw naga koor qaad awoodda yadii la aragnaya ilaahw ummadda ka dulqaad ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار